magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudooga ayaa lagu qabtay ololaha lix iyo tobanka beri ee tacadiyada ka dhanka jinsiga kaas oo ay soo qabanqaabisay hay-adda bisha cas xarunteeda gobolka mudug madasha lagu daafurayay ololaha lix iyo tobanka beri soconaya ee looga hadlayo joojinta xadgudubyada ka dhanka jinsiga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday hay-adaha ka shaqeeya ilaalinta tacadiyada dhanka jinsiga ah iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka puntland waxaana madasha furay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug raxme maxamed muuse oo ah madaxa xafiiska caafimaadka ee dhinaca tacadiyada bisha cas ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda loo sameynayo ololaha lix iyo tobanka maalmood soconaya waa kambeyn sida idinkaga muuqda activism cambeyn baa la yidhaahdaa marka kambeynka waxaa la rabaa in la gaaro number of people oo aada u badan waxaynu barnaamijkan u bedelnay oo joint leg oga dhignay inaynu ogaano bal gaabiska maxaa gaabis jira maxaa way forward ah ilaan sanad baa dhammaanaya maxaa balaanis ah markaynu challengiga helno ayaynu ka fakaraynaa maxaa xal oo way forward noqonayo hore looga sii soconaya maxaa hadda taagan oo yacnii arrimaha la xiriira protectionka ee hadda gobolka ka taagan marka dadki yacnii informationka ugu badan haya waa laamaha dowladda iyagaa informationka ugu badan haya iyagaa waxay la dhiilgarayaan laamihii cadaaladda marka bal inta aynaan iyadana sii gudagelin isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka mudug iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ayaa dhankooda madasha ka hadlay iyagoona faahfaahin ka bixiyey ololahan lix iyo tobanka maalin socon doona
agaasimka maanta lasoo agaasimteen tacadiyada ka dhanka ah maaragtay dadka dhibaataysan oo runtii ehelkeena ah in laisxasuusiyo waxaa jirana focuska la saaro annaga ka wasaaradda caafimaad ahaan runtii tiam ayaa jooga badanaa kasoo qaybgala oo aan mahad celinaa torres faadumo kawir iyo tiamkeeda isbitaalka runtii focal point iyagaa noo ah badanaaba ishana ku haya gacantana ku haya waan mahad celinayna ka wasaaradda caafimaad si guud ahaan badanaa waxyaabaha soo wajaha waxaa ka mid ah referal systemka anaga nagu caqabad nagu ah referal systemka waa markay meel fog wax ka dhacaan aad ogtihiin tuulo fog wax ka dhacaan baa wax lagu leeyahay meel habla wax ka dhaceen maacadda kahor saasoo kale wax xasuustaa marka in lala suga ma aha ambalaas lala suga ma aha sababtoo ah qofkii dhibaatada loo geystay waxay u baahan tahay in markiiba la yimaado oo sambal loo sameeyo oo caawimaad la siiyo qofkaa dhiban marka marka qaar waxaa arkaysa ambalaaskay sugayaan ambalaas meel walba taagna saa darteed waxaa rabnaa marka dadka cid kasta hawshan khusayso in aan laga howlgalo marka
ciddii dowlad ahaan ay si gaar u khusaysay oo laamaha cadaaladda ugu horeeyaan in garab ku siiyaan cidda ka shaqaynaysana runtii waa iyaguna waxay leeyihiin muhiimad iyo mudnaan gaar ah in laydinkuna dhiirigeliyo maantay sabankiioo adkaaday iyo fitantoo dhacaysaa waxay keentay in siyaabo kala duwan ee dumarkii sharafta lahaa oo qiimaha lahaa oo hooyooyinka ahaa oo gabdhaha ahaa oo qof maanta nool uusan ka maarmin in lagu xadgudbo oo tacadiyo kala duwan lagu sameeyo
dhammaadka sanad walba ayaa la qabtaa ololaha lix iyo tobanka maalin socda ee looga hadlayo joojinta xadgudubyada ka dhanka jinsiga